bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi رab العaalamiin wslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed وعlى aalihi وصaxbihi aجmaعiin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa cumdة اأxkaam lilimaam almaqdisi raximah اllahu taعaalى can umi qaysi binti mxsani alasadiya radia اllahu canha anaha atat bibni laha صagiiri lm yakul الطacaama ilى rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyh waslm faajlasahu fii xajrih fabaala calىa hawbih fadacaa bimaءi fanadaxahu walam yغsilhu wa fii xadiiثi caaئiشhaةa um اlmؤminiin radia اllahu canha qaalat uutiya rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm bisabiyin fabaala calىa hawbih fadacaa bimaءi faatbacahu iyaah walimuslimi faatbacahu bowlahu walam yغsilhu umu qays waxaa laga wariyey bintu mixsan alasadiya loo nisbaynayo qoladaas bani asad annaha atat waxay la timid bibnin inan inankaasoo lahaa iyada u sugnaaday inankaasoo sagiirin yar inankaasoo lam yakul iطacaama cunto aan cunin uu markaa kaga maarmo caanihii iyo naaska hooyadii ilaa rasuuli illaahi sala اllahu alayh wasalam waxyoola timid rasuulka ilaahay faajlasahu nabigu waa fariisiiyey fii xajrihi ama fii xijrihi dhabtiisuu ku fariisiiyey fabaala wuxuu ku kaajay ilmihii calaa hawbihi nabiga maradiisiibuu ku kaajay fadacaa nabigu wuxuu u yeertay oo dalbaday bimaa'in biyo fanadaxahu waa ku rusheeyey walam yaqsilhu mana mayrin wa fii xadiidi caaishata waxaa ku sugnaaday um اlmuminiina radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi uutiya rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi waxaa loo keenay bisabiyin ilmo yar fabaala wuxuu ku kaajay ilmihii yaraa calaa hawbihi ay thawbi اnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam fadacaa bimaa'in nebigu biyuu dalbaday faatbacahu iyaahu wuxuuna raaciyey bowlkii iyo kaadidii ayuu raaciyey iyaahu bowlkii baa loo jeeda walimuslim waxaa u sugnaaday faatbacahu bowlahu bowlkiisii iyo kaadidiisii buu raaciyey biyihii walam yaqsilhu mana mayrin xadiidka waxaa warinaysa gabadha loo yaqaano umu qays bintu mixsan waxay walaalo yihiin saxaabigii caanka ahaayo cukaasha cukaashat min muxsin ayay walaalo yihiin ayib markuu nebigu xadiidkii sheegay ummaddayda waxaa ka mid noqonaya toddobaatan marka kun oo jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab cukaash ibni muxsan baa wuxuu fadcu llaha an yajcalanii minhum ilaahay ii bari kuwaasi inuu iga middhigo nebigu markaasi wuxuu waad ka mid tahay adugu marka ninkaas weeyaan waa nin caana marka walaashii weeye waa umu qays magacoomay sheegin marka waxaa dhici karta kunyadaas inay magacna u ahayd kunyana u ahayd alasadiyaana waa qabiilo bani asad dadkii horey u islaamay bay ka mid ahayd umu qays nabigay beeca la gashay oo dumarkii beecada la galay bay ku jirtay waxay u hijrootay magaalada madiina way sheegaan culimmada qaarkood oo magaceeda ku sheegay aamina aamina bintu mixsan alasadiya laakiin kunyadeeda ayaa caan ku tahay axaadiis bay nebiga ka warisa calayhi salaatu wasalaam gabadhaas marka inan yaray dhashay ayay nebi maxamed u keentay calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi lam yakul iطacaam cunto ma cunin waxaa loo jeedaa cunto uu kaga maarmo naaskii hooyadii muu markaasi ay lam yakul iطacaama quutan lahu lisikarih yani cunto quut u ah raashin u ah yani markaasi muu cunin wuxuu quudanayey waa caano wuxuu ku noolaa markaasi caanay ahaayeen gabadhaasi nebiga waxay ku fariisay dhabtiisa xajri iyo xijri labaduba waa laba luqoo bannaan weeye bifatxi ilhaai bifatxi ilxaa'i xajri wa kasrihaa xijri iyo xajri labaduba waa laba luqo oo markaa bannaan weeyaan marka ilmihii yaraa wuxuu ku kaajin mariga nebiga maradiisii alayhi salaatu wasalaam nebigu marka wuxuu dalbaday biyo fanadaxahu nadxiga waa soo maray in loo isticmaalo bimacna arashi iyo bimacna alghasli rushaynta waa loo isticmaalaa nadxiga waxaa kaloo loo isticmaalaa mayritaanka shayga la mayro labadu waa loo isticmaalaa laakiin hadda mawdicani waxaa loo jeedaa nadxigu hadda rashi baa loo jeedaa waayo nafyigaa dambaa sii cadaynaya walam yaksilhu muu mayrin marka inuu yahay nadxigaas kii rashiga ahaa ayaa markaa laga fahmaya ayb marka ilmaha yar sabi marka laleeyahay bisabiyin sida markaasi culimmadu ay tilmaameen waxaa loo isticmaalaa sabiga waa marka uu dhasho ilaa uu baaliq ka noqonayo fatradaas ayaa markaa sabi loo yaqaanaa min xiina yuuladu ilaa an yabluqa waxaa lagu jamciyaa sabi sibya lagu jamciyaa sibya ayib sabiyatin oo inantii ana sabaayaa baa lagu jamciyaa marka laba jamac bay kala leeyihiin sabiyin sibyatin iyo sabiyatin sabaaya saas marka kala noqonayaan xagga jamca ayib marka nebigu calayhi salaatu wasalaam muu mayrin biyahaas ayuu ku rusheeyey rushayntaas ayuu markaasi kaga kaaftoomay waxaa laga qaadanaya marka xadiidka in ilmaha yar oo weli aan markaa cunto uu ku kaaftoomo aan cunin inaysan kaayadiisu najaaso ahayn ayaa markaa laga qaadanayaa waayo hadday najaaso tahay markaasi nebigu ma rusheeyen calayhi salaatu wasalaam ama yani wuxuu lagu daahirinayaa haddii ba la waa najaaso waxaa ku filan oo tahiirkiisa ku filan in la rusheeyo oo looma baahna in markaasi la mayro rushayntaas ayaa markaa ku filan ayib marka waa waa najaasa mukhafafa bay culimmadu yaqaanaan waa mid fudud weeyaan najaasada waxaa loo qaybiyaa najaasa muqallada mid la adkeeyey oo toddoba jeer in la mayro mooyaane si kale aan daahir ku noqonaynin iyo mukhafafa oo tanoo kale ah ilmaha yar najaasadii kaayadiisa oo markaa rushayn keliya ku filan iyo labadaa wixii udhaxeeya oo markaasi iyagu in la zuuliyo un ay tahay aharkeeda iyo raadkeeda haddii raadkii la zuuliyo intaasaa ku filan ayib marka ilmaha yar kaadiisu waa shardiga marka la rushaynayo waa bishardi anlaa yaakula acaam waa inuusan noqon mid markaasi cunto cuna quudkiisu waa inuu yahay markaasi mid ku nool caanaha naaska hooyadii waxaa laga qaadanaya xadiidka akhlaaq wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya maxaa yeele nebi kama diiqadoon gabadhiina ma maagin oo ma oran maxaad igu keentay kama xanaaqin marka akhlaaq wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay markaa ku tusinaysaa caadayn u lahaayeen saxaabadu in ilmaha yar ee ilmaha yar ay nebiga u keenaan si markaasi ugu duceeyo si uu markaasi taxniig oogu sameeyo taxniig waxaa weye wax macaan sida timiroo kale in xaggaas saloo dhamxanaga loo mariyo markuu ilmuhu dhasho marka caaday u lahaayeen saxaabadu inay ilmahooda u keenaan markaa nebiga uu u duceeyo oo taxniigaa u sameeyo dhabtiisa ku fariiso kullu haada waxaa laga qaadanayaa akhlaaq wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidku kaadiduu sheegay laakiin saxaradu ayadoo la mid maahan oo ayadu waxay noqonaysaa waa najaaso weeyaan najaaso weeyaan waa ilmaha inanka weeyaan laakiin inantu maya iyadu waa la mayrayaa oo xadiid baa soo arooray kala tafriiqinaya oo caddaynaya xadiidkaasi abi daawuud iyo nasaa-i ibnu maajah baa wariyey yuqsalu min bowli اljaariyati wayurashu min bowli اlghulaami waa xadiis tasriixinaya weeye ayib yuqsalu waa la mayrayaa min bowli اljaariyati inanta yar kaayadeeda waa la mayraya wayurashu min bowli اlghulaami ilmaha yarna bowlkiisa waa la rushaynaya marka xadiidkaas si sariix buu u sheegay in inantii iyo inankii aysan isku mid ahayn oo midna la mayrayo midna la rushaynayo waxay haddaba culimmadu isweydiiyaan sababtu maxay tahay oo inankiina loo rushaynayaa xilligaas uu xaalkaa ku sugan yahay oo markaasi uusan cunto cunin lisikari inantiina wa in kaanat quudkeedu haba ahaado caano iyo naaska hooyadeed maxaa loo mayrayaa cilladu maxay tahay farqa udhexeeya muxuu yahay marka culimmada qaybo ka mida waxay leeyihiin waa arrin tacabudi ah sidaasaa naloo sheegay saasaan u qaadanaynaa waxba raadin mayno cilada mar haddaan naloo sheegin oo aan la ohan ciladaasaa gabadhana loo mayrayaa inankana loo rushaynaya mar haddii aan la tasriixinin waa ka gaabsanaynaa yani waxaa weyaan saasaana ugu camal falaynaa culimada qaybo ka mid ah sida markaa shuraaxduba ay tilmaamayaan eh, waxay sheegeen bacd alxikam oo markaa arrinkaa ku sugan waxaa ka mid a bay leeyihiin yani kaayada inanku meelo badan bay gaaraysaa markuu kaajo meelo badan ayay gaaraysaa marka meelihon in la wada mayro waxaa ku sugan mashaqaa ku sugan qaacidadan waxay tahay almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaa fudayd maadaama mashaqo ay ku sugan tahay oo meelo badan kaayadiisa ay gaarayso oo aan la wada mayri karin waxaa lagu kaaftoomay rashigaasa lagu kaaftoomay sidaas marka eh, kaadida laakiin inantu hal meel bay ku dhacaysaa marka in la mayro way sahlantahay taas way ku cileeyeen waxay kaloo cilooyinka ka dhigeen culimmada wax tilmaamay in- eh, inanka inta badan waa dadku way way xambaaraan waa la qaadaa dadkaa jecel qofka u yimaadaba wuu qaadaa marka qof kasta markuu ku kaajo taasna sucuuba ayadna ku sugan in qof kasta markaasi uu iska mayro culays baa ku sugan marka waa la sahlay oo waa la fududeeyey Eh, marka xaggaasaa laga fududeeyey maadaama dadka ay jecel yihiin oo dadku ay qaadayaan bikhilaaf hablihii oo iyagu markaa in badan dadku eh, lama qaado marka arrimahaas ayaa ka mid ah waxyaalaha marka culimmadu ay tilmaameen marka labada riwaaya waa isfasirayaan faatbacahu iyaahu waxaa sii fasiraysa faatbacahu bowlahu marka iyaahu waxaa loo jeedaa kaadadii baa loo jeedaa faatbacahu iyaahu ay albowl baa loo jeedaa oo ta dambe ayaa ayaa sii fasirtay nadxiguna in loo jeedo macna rashina walam yaqsilu nafyigaas ayaa markaas sii caddeeyey oo fasiray وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي آه، رضي الله عنه قال جاء أعرابي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة جاء أعرابي فبال في طائفة في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas jaa acraabiyun nin reer miyi ah ayaa yimid fabaala wuxuu ku kaajay fii طaa'ifati اlmasjidi masjidka qayb ka mida ayuu ku kaajay qayb ka mida ayuu ku kaajay fasajarahu الnaas dadkii baa ku qayliyey oo markaa canaantay fanahaahum الnabiyu nabigaa ka reebay calayhi الsalaatu wasalaam oo ka celiyey dadkii markaa maagaya oo ku qayliyey falamaa qadaa markuu dhammaystay bowlahu kaayadiisii amara الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nabigu wuxuu amray bidanuubin bidanuubin min maa wadaamo biyo ah faأhriqa calayhi waa lagu shubay bowlkii meeshii u yaalay baa lagu shubay xadiidka waxaa warinaya anas radi allahu canhu horaan usoo marnay wuxuu ka mid yahay mukiriintii nebi maxamed calayhi الsalatu wasalaam wax badan ka wariyey wuxuu tilmaamay marka nin acraabi ah oo miyi ka yimid inuu markaa masjidka qayb ka mid ah ku kaajay masjidkana waxaa weeye masjid الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam waa masjid اlmadiina almasjid الnabowi kaas weeyaan dadkii waa canaantay marka zajarahu الnaas ay naharuuhu bishidda wasaaxu bihi waa ku qayliyeen way markaa way canaanteen ayib nebigu marka wuu ka reebay calayhi الsalaatu wasalaam waa u diiday in markaasi ficilka noocaasa ay sameeyaan waa u diiday nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu dhammaystay kaayadiisii ayaa nebigu wuxuu amray in la keeno bidanuubin min maa danuubku waa wadaanta weyn weeyaan weliba da- danuub waxaa loo isticmaalaa marka ay biyo ku jiraan baa danuub loo isticmaalaa walaa yusamaa danuuba xataa yakuuna muria maaan marka biyo ay ka buuxaan baa danuubka loo isticmaalaa amaa haddaysan biyo ku jirin eh, waxaa weeyaan waa dalwi ayaa markaasi loo isticmaalaa marka wadaan biyo ah ayuu nabigu dalbay calayhi salaatu wasalaam kadibna waxaa lagu shubay eh, meeshii iyo mowdicii kaadida ayaa markaa lagu shubay huriiqa eh, asalka wuxuu ahaa huriiqa oo hamzada asalkeed wuxuu ahaa ha marka hamzihii eh, hadii baa waxaa loo qalbiyey hamza loo qalbiyey huriiqa ayuu ahaa uriiqa saasay markaa noqotay Eh, xadiidka waxaa laga qaadanaya dhowr faa'iido Eh, faa'iidada koowaad waxay tahay dadka reer miyigaa iyo markaasi inay yihiin dad jafaa iyo nooc qalafsanaan ay ku sugan tahay waayo shaksigaas wuxuu ku dhiiraday masjidkii inuu markaasi ku kaajo wa hada noocu min aljafa xadiis baana soo arooray oo nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man sakana abaa man sakana albaadiyata jafa qofka miyiga degaa wuxuu noqdaa qof qalafsan man sakana albaadiyata jafa waman itabaca sayda afal qofka saydka iyo ugaarta intaas markaa raadinayana aflo ayaa markaasi ku sugnaata qofkaasi qof kaafil can dikr اllahi buu noqdaa waman ataa abwaaba sulطaani iftatan ninka madaxda iyo meelaha ka agdhowaadana waa fitnoobaa oo marka dambe meel xun buu ku dambeeyaa waa xadiid haabit ah oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam shaahidku waxaa weeye man sakana albaadiyata jafa jafa baa ku sugan maxaa yeelay qofkii wuxuu ka fog yahay meelihii khayrka iyo markaa wanaagga dadka lagu baranayey ayuu ka fog yahay waxaa laga qaadanayaa xadiidka akhlaaqda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam say u wanaagsanayd akhlaaq wanaaggiisii maxaa yeelay wuxuu nebigu saxaabadii kula teliyey ninkaasi inay u naxariistaan waana midda sababtay markuu arinka arkay nebigu si ugu naxariisanayo oo uga celinayo raggaas inuu yihahdo allahuma arxamnii wamuxamed allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macana axada ilahu ani maxamed noo naxariiso cid kale ha u naxariisan bu ya naxariistii wuxuu ku koobay asaga iyo nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka wuxuu dareemay raxmadda nebi maxamed ayuu markaa dareemay allana qur-aanku inoogu sheegay fabima raxmati min allaahi linta lahum bisababi raxma naxariis sababkeed ayaad ugu dabacsanaatay walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd mid qallafsan way kaa carari lahaayeen marka akhlaaq wanaaggii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa mafaasid hadday kulmaan midda yar oo dhibkeedu sahlan yahay in markaasi lala yimaado meeshii waxaa yaala laba mafsada taalla waa masjidka oo lagu kaajo waa mafsado in kaadadii la sii wadana waa mafsado kale marka labadaa mafsado waxaa sahlan in markaasi kaadadiisa uu sii wato taasaa sahlan oo aan lagu goynin waxay u sahlan tahay kow waxaa ku sugan haddii markaasi la cayrsan lahaa masjidkii meelo badan bay kaadu gaari lahayd waa mafsad haadihi waa midda labaad dhib baa ka soo gaari lahaa inuu ku xanuunsado baa dhicil haddii kaadii lagu kala jaro isagoo markaasi meel dhex maraya waxaa dhici lahayd inay cawradiisi faydanto baa dhici lahayd marka maadaama arrimahaas ay ka dhalan lahaayeen nebigu wuxuu ka doorbiday inuu halkiisaa ku dhammaysto xaajadiisaas marka laftooda waa mafsado laakiin waxaa ka daran labada mafsado waxaa weyn in meesha inta laga kiciyo masjidkii meelo badan uu gaarsiiyo isagii dhib ka soo gaaro ay dhici karto islaamkii iyo muslimiintuba intuu naco inuuba ridoobaba marka hadday laba mafsado hadday yimaadaan midda yar ayaa markaa lala yimaadaa waana qaacido culimmadu ay sheegaan irtikaabu akhafi dararayn waa qaacida macruufo ah irtikaabu akhafi dararayn labada dhib midka yar labada dhib midka yar ayaa markaa lala yimaadaa hadday noqoto laba dhib midkood midkood markaa yani markaa samee midka yar oo sahlan ayaa markaa la sameeya waa qaacida markaa macruufa wey marka taasaa markaa laga qaadanaya xadiidkan laba dhib hadday markaasi ay kula soo gudboonaadaan midda sahlan markaa la imow midda markaasi adagna ka hortag ayib nebigu calayhi salatu salaam ninkii markii dambe waa la teliyey oo axaadiista qaar waxay sheegayaan nebigu inuu ku yihi ina hadihi اlmasaajid laa tasluxu lishayi min hadihi min hadihi min hada اlbowl walqadr yani masaajidani kuma habboona wax markaa kaadi ah iyo wax wasakha wainamaa hiya lidikr اllahi caza wajala wالsalaati wa qira'ati اlqur'an waxaa loo dhisay masaajidan ilahay in lagu xuso in lagu tukado in qur-aanka lagu akhriyo ayaa loo dhisay meel kaadi loo dhisay maaha saasuu markaa nebigu ugu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam marka waxaa kaloo laga qaadanaya in qofka jaahilkaa loo dabacsanaado oo aan markaasi kakanaan iyo qalafsanaan lagula dhaqmin ayaa laga qaadanaya waayo waxaa dhici karta in markaas wax ka daran ay ka soo fulaan baa dhici karta baynamaa haddii si wanaagsan oo dabacsan loola dhaqmo ay dhici karto in markaasi uu aqbalo wixii loo sheegay sahlanna u qaato ay dhici karto nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucudtum muyasiriin walam tubcahuu mucasiriin waxaa lidin soo saaray xaalatii kuwa wax sahlaya lidinma soo saarin idinkoo markaa ah mucasiriin kuwa wax cuslaynaya oo wax adkaynaya markuu saxaabada nebigu diray wuxuu ohan jiray oo ragga qaar kula teliyey yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa walaa tunafiraa fududeeya oo adkaynina ayib bushaareeya oo markaasi dadka ha kala cayrinina marka diintu waa diin sahlan bucudtu bilxanafiyati samxa nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam diin sahlan oo fudud baa layla soo saaray lakin waxaa dhici karta isluubka qofka uu isticmaalayo inay sababto dad badan inay ka cararaanba diintiiba can anas bn maliki radi allahu canhu qaala jaa acraabiya nin reer miyaa yimid fabaala wuxuu ku kaajiyey fii طaa'ifati masjidi masjidka qeyb ka mid ah fasjarahu naasu dadkii baa markaasi canaantay oo ku qayliyey fanahaahum اnabiyu nabigaa ka reebay calayhi الsalaatu wasalaam falamaa qadaa markuu dhammaystay bowlahu kaayadiisii markuu dhammaystay amara nabiyu nabigu wuxuu amray calayhi الsalaatu wasalaam bidanuub min maa markaasi wadaamo biyo ah fawriqa calayhi waa lagu shubay waxaa halkaa laga qaadanayaa dhulka yani hadday najaaso markaasi uu najaasoobo waxaa ahiraya in markaa biyo lagu shubo meeshii in biyo lagu shubo ayib hal mar haddii lagu shubo ku filan dhulku hadduu yahay dhul markaasi markaasi jilicsan oo ciida ama hadduu yahay dhul markaasi adag labaduba biyahaasaa lagu shubayaa wuxuuna daahir ku noqon karaa in najaasadii laga zuuliyo marka hore oo meeshii aharkii najaasada marka hore laga zuuliyo kadibna markaa biyahaasi lagu shubo oo laga qallajiyo marka intaa haddii la sameeyo dhulkaasi daahir ayuu markaa sidaa ku noqonaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu nabiya salى اllahu alيه waslm yaquul alfiطraة khamsu alkhitaanu wاlاstixdaadu waqasu الshaaribi wataqliim اladaafiri wanadfu اlibطi wanadfu اlaabaad fii riwaaya wanadfu ibti abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi abu hurayra samictu nabiya nabigaan maqlay sal allahu alيه wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo alfiطraةu khamsun ay khsaaru اlfiطrati fiطrada yani arrimaheedu khamsun waa shan alkhitaanu waa khitaankii iyo gudniinkii weeye wاlاstixdaadu istixdaadkii weeyaanoo timihii hoose in la xiro wey waqasu shaaribi waa shaarubadii markaasi in la gaabiyo wa taqliimu ladaafiri waa in la guro cidiyihii wa natfu aabaati ama ibti kelkelihii markaasi in la rifo oo timihii markaa laga rifo xadiidka waxaa warinaya abu hurayra radi allahu canhu wuxuu nebi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nebigaan maqlay oo odhanaya fitradu waa shan fitra waxaa loo jeedaa maa fuطira الnaasu calى istixsaanihi wax dadku ku abuuran yihiin oo ku beeran yihiin oo ilaahay ku abuuray inuu yahay wax wanaagsan kaasaa fitro la yidhaahdaa maa fuطira الnaasu calى istixsaanihi dadkii baa lagu abuuray inuu yahay wax wanaagsan yani qof odhanaya waxaasi waa xun yihiin ma jiro dadkoo dhan waa la wanaagsan yahay ayb wajubila abaa'icuhum calaa ficlih dadkii waxaa lagu dabeeceeyey oo ku abuuran inay arrimahaas sameeyaan ayib marka taasaa fitrada loo yaqaanaa waa waxaasi dadkii ilaahay ku abuuray inay u arkaan wax fiican inuu yahay inay sameeyaan lagu dabeeceeyey oo lagu abuuray walow xataa qofku yuusan aqoonba yeelan fitradiisa ilaahay ku abuuray ayuu ku garanayaa shaygan inuu wanaagsan yahay arrimaha hadda la sheegay n waxaa weeyaan waxay ka mid yihiin marka kuwaasay ka mid yihiin xadiidku shan buu inoo sheegay axaadiista qaybo ka mida sida xadiidka caaisha fii saxiix muslim waxaa ku sugan cashrun min alfitra toban inay fitrada ka mid tahay waxyaalaha waxaa dadku ay ku dabeecaysan yihiin oo ay naftu u arkayso wax wanaagsan inuu yahay toban bay markaa ku sheegtay marka inaysan inaysan ahayn maxsuur kuwa la xasriyey baa laga qaadanaya marka waxaa loo soo qadaraya mudaaf oo wuxuu noqonayaa khisaalu اlfiطrati waxyaalaha qofku ku abuuran yahay arrimahaasi waa an an baa ka mid ah midda kood waxaa weeye alkhitaab waa gudniinka weeye waa gudniinka gudniinku waa shay markaa mashruuc ah sida markaa axaadiidkanba laga qaadanayo axaadiid kalena markaasi ay tilmaamayso oo xadiid kalea sheegaya ida irtaqa alkhitaanu alkhitaana marka gudniinku uu kulmo marka halkaana wuxuu tilmaamaya xadiidkaasi khitaanku inuu yahay shay jira rag iyo dumarba mashruuc buu u yahay laakiin waxay isku khilaafeen xukumka uu qaadanayo culamada qayb waxay leeyihiin rag iyo dumarka labaduba waa waajib in la in la markaa la gudo culamada qaar waxay lehin labaduba waa sunno qolo waxay leeyihin waa kala tafriiqiyeen raggu waajib weeye dumarkuna waa sunno marka waayo raggii waxaa ku xiran tahaaradoodii oo haddii aan la gudin najaasadii iyo markaa kaadidii ayaa markaa isku urursanaysa taxta algulfa haragga hoostiisa ayay markaa noqonaysa mid markaasi ku urursan dabadeedna waxay saamayn ku yeelanaysaa qofkii tahaaradiisi marka maadaama ay tahaaradii ay waajib tahay tahaaradina aysan suurtoobayn ilaa la zuuliyo waajibay markaa noqonaysa raggii in la gudo dumarkii laakiin waxay leeyihin waa sunno laakiin hadda waxaa soo baxay qolo odhanaya yaan la taaban markaa dumarkii waxay ka hor imaanaysaa axaadiista sariixa ku ah magaalada madiina waxaa joogtay qof dumar ah oo dumarka gudda nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo la talinaya gabadhaasi wuxuu ku yihi markaa markaad gudaysid aada ha u goynin dumarka yani ashimii markaasi wax yargo aada ha u goyn marka waxaa laga qaadanayaa inuu khitaanku jiray xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduusan jireen nebigu gabadha lama hadleen amarkaana ma siiyeen marka kaas loo yaqaano sunniga kaas waa midka mashruucah laakiin midkan macruufkaa oo hadda loo yaqaano fircoonigu kaas asagu ma banaana waa jariimo iyo waa xadgudub markaa dumarka loo geysanayo weeyaan ayb laakiin in la diido aslan taasi waxay ka hor imaanaysaa nusuustaas sariixa ku ah markaa khitaanka sheegaysa ayb marka midda koowaad waxaa weeye waa alkhitaan waa gudniinkaas weeye midda labaad waxaa weeye alistixdaad timaha hoose oo markaa la xiro waxaa loogu maxaa loogu magacaabay istixdaad sumiya bidalika listicmaal lxadiida bir buu qofku isticmaalaya oo isaga zuulinayaa timaha saasaa marka istixdaad loogu magacaabay ayb midda saddexaad waxaa weeye qasu shaarib shaarib markaasi in la gaabiyo waa markaasi xagga sare in laga jaro weeye in la dhammeeyo la xeero ma banaana yani sax maaha ayib bal aimada qaar waxay ku sheegay inay tahay mulah imaamu maalik raximah llah wuxuu ku sheegay in la xiiro shaaribka dhammaantii in la xeero inay tahay mulah muladu waa suuro xumayn marka waa in la gaabiyaa laakiin waa inaan la xiirin midda ku xigta waxaa waye taqliim adaafir waa markaa cidihii in la guro wahuwa acu alqalmu wahuwa alqacu taqliimku waa qacigaa loo jeedaa waa jaritaanka ama guritaanka weeyaan waqasu adfaarna waa lafdi kale ayib nadfu laabaad middaa ugu dambaysa waxaa weeyaan kilkilaha oo markaasi la rifo oo markaasi laga zuuliyo ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu odhanayaa markuu ka hadlaya arrimahaas yatacalaqu bihadihi اlkhisaali fawaa'idu diiniya wa dunyawiya waxaa ku sugan arrimahan sharcigu markaas jideeyey in markaa lala yimaado waxaa ku sugan fawaa'id xagga diinta ah iyo kuwa xagga adduunyada ah maxaa ka mid a marka minhaa taxsiinu اlhayati wa tandiifu اlbadan in markaa qofkii qaabkiisi u hagaajiyo badankiisi uu nadiifiyo wاlixtiyaau liلطahaara qofku inuu ku dadaalo طahaaradiisi baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan buu ohanaya waa mukhaalafatu shicaari اlkufaar in gaalada shacaarkooda iyo calaamadooda la khilaafo wamtihaalu amri shaaric shaarica amarkiisana la fuliyo arrimahaasoo dhan baa ku sugan arrimahaasoo dhan ayaa ku sugan in shaarubada la sii daayo waa nooc tashabuh bilkufaar in cidyaha la dheeraysto waa la mid waa tashabuh bilkufaar marka arrimahaasoo dhan ayaa ku sugan axaadiista qaar waxay tilmaantay muddada ay tahay inaan laga dambaysiin oo aan markaas laga dibridin xadiidka anas wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay waqt lana fii qasi الshaaribi wataqliimi اladaafiri wanadfi اlibطi waxalqi اlcaanati anlaa natruka akara min arbaciina leyla wuxuu nebigu noo waqtiyeeyey yani waxaa weeyaan gaabinta la gaabinayo shaaribka iyo cidyaha la gurayo iyo markaas caanado la xiirayo arimahaas inaanan ka tegin afartan habeen wax ka badan inaanan ka tegin yani ka hor way banaan tahay inuu qofku iska zuuliyo hadduu u baahdo laakiin yani afartan waa inaysan dhaafin xadiidka imaam muslim ayaa markaasi warinaya marka afartan waa inaysan ka dambayn yani waa bil iyo toban habeen waa inaysan ka dambaynin ayib marka arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaalahaas naftu inay yihiin wax wanaagsan naftu ay ogoshahay oy jeceshahay oo naftu markaasi ay ku abuuran tahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslm yaquul alfitraةu ay khisaalu اlfitrati fitrada arrimaheedu khamsun shan weeye alkhitaanu waa khitaan waa gudniinkii weeye wاlistixdaadu waa istixdaadkii oo markaa timihii hoose la zuuliyo oo la xiiro waqasu shaaribi shaaribtiio markaasi shaarubadiio markaasi la gaabiyo wa taqliimu ladaafiri waa cidiyaho la guro wa natfu libti waa markaasi in la rifo hadday adkaadaan markaasi kilkilahaas rifitaanku ay markaa ku zuuli waayaanna in markaa la zuuliyo maqsuudku in la zuuliyo weeyaan haddii markaa natfiga suurtoobi waayo in markaa la zuuliyo oo markaa xadiid iyo wax lamida markaa la isticmaalo waa shay markaasi mashruuca ayuu markaa noqonaya baabu ljanaabati wuxuu baab u yahay janaabadii yani in markaa janaabadii laga mayrto oo markaasi laga tahaaro qaato can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayh wasalam laqiyahu fi bacdi طuruq اlmadiina wahuwa junub qaala faاnkhanast minhu fadahabtu faاkhtasaltu uma jiئtu fqaala ayna kunta ya abaa hurayra qaala kuntu junuba fakarihtu an ujaalisaka waana calى hayri طahaara faqaala subxaana allah ina almuslima laa yanjus wafii riwaayati ina almumina laa yanjus abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal اllahu alيه wasalam nebiga nebiga ayaa laqiyahu la kulmay abu hurayra nebigaa la kulmay abu hurayra fii bacdi uruq اlmadiina magaalada madiina wadooyinkeeda yani kuwo ka mid a ayuu kula kulmay wاlxaal huwa junubun abu hurayre uu janaabo qabo qaala abu hurayre wuxuu yihi fankanastu minhu nebiga waan ka dhuuntay mar alla markaan arkay baan ka dhuuntay fadahabtu waan tegey oo fakhtasaltu waan soo qubaystay oo waan soo mayrtay uma jiئtu kadib baa nebiga u imid calayhi الsalaatu wasalaam faqaala markaasaa nebigu wuxuu yihi ayna kunta ya abaa hurayra abu hurayrow xageed ku sugnayd qaala kuntu junuba waxaan ahay mid janaabo qaba fakarihtu waxaan dhibsaday an ujaalisaka inaan kula fariisto wa ana calىa hayri طahaara xaal aan ahay mid ku sugan طahaaro la'aan faqaala subxaana allah ilaah baan ceebka nasahayaa ay usabixu subxaana allah ina almuslima qofka muslimkaa wa fii riwaaya ina almumina qofka muminkaa laa yanjus ma najaasoobo xadiidka waxaa warinaya abu hurayra radi allahu canhu wuxuu tilmaamay inay nebiga kulmeen wadooyinka magaalada madiinana ay ku kulmeen isagoo markaa janaabo qaba wuxuu le marka fankanastu inkhinaasku waxaa loo isticmaalaa insalaltu mukhtafiyan yani nebigii ayaana iska qariyey oo waa ka dhuuntay ayay markaa noqonaysaa ayib markaan ka dhuuntay waan soo mayrtay kadib baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuuna i weydiiyey xageebaad ku sugnayd waxaan u sheegay inaan janaabo qabay oo aan dhibsaday inaan anoo janaabo qaba inaan kula fariisto kadib nebigu wuxuu yihi subxaana allah ina almuslima laa yanjus muslimku ma najaasoobo muslimku ma najaasoobo waxaa laga qaadanaya xadiidka yani waxaa weeyaan in iqtisaalka ama mayrashada dib loo dhigi karo oo qofka isagoo janaabo qaba yani markay janaabada ku dhacdo inuu dib u dhigan karo jawaazu takhiiri aljunubi اliqtisaala can awali waqtin inuu qofku dib u dhigi karo ba laga qaadanaya ayib waxaa kaloo laga qaadanaya nebigu saxaabadiisa inuu ka warhayn jiray kaana yatafaqad ayib ninka uu waayo inuu markaasi weydiin jiray ayna fulaan waxaa laga qaadanayaa qofka muslimkaa inuusan ahayn inuusan najaasoobin xayan wamayitan ayib culimada qaar baa marka waxay ohanayaan muslim baa la sheegay gaalka isagu waa najaaso gaalku waa najaaso oo qaar baa ka qaatay laakiin waxa weeyaan culimmadu yani qaybo badan oo ka mida waxay ku tageen gaalka laftiisu inuu yahay aahir xayan wamayitan aayadda sheegaysa inama almushrikuuna najas mushrikiintu waa najaaso waxaa loo jeedaa waa najaasadii xagga ictiqaadka ku saabsanayd maadaama uu shirki ku sugan yahay shirkigu waa najaaso sida tawxiidku uu yahay ahaaro sida tawxiidku qalbiga u ahirayo ayuu marka kufrigu iyo shirkigu qalbiga u najaaseynaya marka waa najaasa macnawiya oo loo jeedo najaasa fi ictiqaad baa loo jeedaa qowlkaas ayaa ah qowlka ugu raajixsan waana madhabu ashaaficiya qowlu markaas almalikiya waa qowl xanaabila waxaa ka dhexeeya gaalka iyo muslimka labaduba walaqad karamna bani aadam waan karaamaynay ina aadam marka waxaa soo gudagelaya ibnu aadam waxaa soo gudagelaya almuslimu wاlkaafir gaalku waa ina aadam muslimku waa ina aadam allana wuu walaqad karamna bani aadam waan karaamaynay marka gaalku ha dhinto ama ha noolaado waa aahir marka xadiidka ina almuslima laa yanjus waxay leeyihin markaasi mafhuum lagama qaadanayo inuu gaalku najaaso yahay inuu najaaso yahay lagama qaadanayo way jireen culamada qaybo ka qaatay marka mafhuumku waxaa weeyaan ana alkaafira najas gaalku waa najaaso way jiraan culimada ayib oo xadiidka ina almuslima laa yanjus waxaa caaridaysa leeyihin culimadu aayadda walaqad karamna bani aadam ayaa caaridaysa aayaddana markaa ka xoog badan maadaama ay sidaa tahay aayaddaa laga hormarinayaa can caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam ida اktasala min aljanaabh nabigu markuu kaana wuxuu ahaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ida اktasala min aljanaaba janaabada marka uu ka qubaysto marka uu doonaya inuu ka qubaysto hasala yadayhi gacmihiisa ayuu markaa mayri jiray watawadaأ waa weysasan jiray wuduu'ahu lisalaa weysadii salaada uma اktasala dabadeed waa mayran jiray uma yukhalilu biyadayhi wuxuu gacmihiisa dhex gelin jiray shacrahu timihiisa xataa idaa danna markuu maleeyo male haalib ah annahu qad arwaa inuu qooyey oo biyihii gaarsiiyey basharatahu maqaarkiisii waa kay timuhu ka soo baxayeen weeyaane basharadu afaada calayhi ilmaaa biyihii ayuu markaa ku shubayey madaxiisa alaaa maraat saddex jeer uma qasala wuxuu mayrayey saa'ira jasadi jismiga inta soo hartay wa qaalat caaisha waxay tir radi allahu canha kuntu waxaana akhtasilu ana warasuulu llaahi sal اllahu alيه wasalam aniga rasuulku waan mayran jirnay min inaain waaxidin hal weel ayaan ku mayran jirnay nakhtarifu minhu anagoo dardarsanayna jamiican xaal marka aan nahay dhammaanteen xadiidka waxaa warinaysa caaisha waxay tilmaamaysaa keyfiyada looga mayranayo janaabada ayay markaa tilmaamaysaa waxay leedahay nebigu wuxuu ahaa kaana waxaa laga fahmayaa istimraar si joogta inay ahayd nabigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam ida khtasala ay ida araada horaan usoo marnay yani idaa facala ficilkaas in luqadda carbeed loo isticmaalo bimacnaa idaa sharaca ama idaa araada ama idaa faraqa inta waa loo isticmaalaa marka hadda mawdicani waxay noqonaysaa idaa araaday noqonaysaa ida khtasala ay idaa araada an yakhtasil marka uu doonayo janaabadaas inuu ka qubaysto koo wuxuu ku bilaabi jiray hasala yadayhi waa shaqada koobaad gacmaha la mayraya gacmaha marka la mayro waxaa ku xiga weysadii salaada ayuu weysanayaa xubnihii weysada dhammaan wuu mayrayaa maca adimadii waa shaqada labaad wey uma اktasala dabeed markaasi waa mayranaya ay sharaca fi اlgusl الshaamil baa loo jeedaa uma اktasala waxaa loo jeedaa ay sharaca fi اlgusl الshaamili lijamiici اlbadan ila marka hore gacmihina wuu mayray xubnihii weysadana waa mayray dhammaantood waxaa soo haray marka jismigii oo dhan biyo la gaarsiinayo ayuu markaa mayranayey marka uma اktasala macnahedu waa saas weyaan ayib markuu jirka o dhan biyihii wada gaarsiiyo uma yukhalilu biyadayhi shacrahu timihiisa ayuu markaasi gacmihiisa ayuu timaha sidaa markaa u dhexgelinayey takhliilku waa in farihii sidaa markaa loo dhexgeliyo weeyaan ay yudkhilu kafayhi mufaraqatay اlasaabici fii usuuli shacrihi waa markaa takhliilku waa yudkhilu kafey labadiisa kaf ayaa wuxuu gelinayaa yani farahoodii ayuu markaa timihiisa u gelinayaa ayib markuu is yidhaahdo biyihii timihii waad gaarsiisay xataa idaa dana culimada qaybo ka mid waxay ku fasireen dana macna ayqana dana macnaa ayqana markuu yaqiinsado culimada qaar waxay ku fasireen dana macnaa dana danan haaliban male haalib ah kaasaana xoog badan markuu is yidhaahdo waad biyihii waad gaarsiisay anahu qad arwaa basharatah basharadu waa markaasi waa maqaarkan sare oo timuhu ay ka soo baxayaan waa jildat rasi weeyaan maqaarka madaxa kaasaa bashare la yidhaahdaa halkaa markuu is yidhahdo biyihii waad gaarsiisay si fiican waad u gaarsiisay ayuu markaa biyihii isku shubayaa ayib jismiga kale ayuu markaa mayrayaa sidaas ayaa markaa waxay noqonaysaa ahaaradiisii mid ku dhammaystiran mayrashadii iyo weysadii labaduba mayrashadii iyo weysadii labaduba saasay markaasi ku dhammaystiran yihiin haddii markaa qofku qaabka oola yimaado waa ku filanta marka biyahaas timaha waa in la gaarsiiya dumarka oo kale ayagu waa timo badan yihiin marka mararka qaarka waxaa dhici kar timihii inay tidcan yihiinba waxaa laazimay culamadu yihaahdeen in ay isku daydo gabadha inay timaha gaarsiiso hadday is tidhaahdo biyaha ma gaarayaanna inay furfurtaba inay furfurto si markaa biyihii ay timihii oo dhan u wada gaaraan ayib kadib caaisha waxay tilmaantay radi allahu canha aniga iyo rasuulku waxaan ku mayran jirnay hal weel nakhtalifu minhu jamiica annagoo markaa biyihii ka dardarsanayna marka waxaa laga qaadanayaa biyahan loo isticmaalayo tahaarada in markaasi oo qofkii uu ku mayranayo inaysan inay yihiin aahir muahir biyo aahir ah fii daatihi muahirna ah ayaa laga qaadanaya ayib oo aysan noqonayn aahir hayru muahir aysan noqonayn waa kuwa ay fuqahada ku sheegaan maaun mustacmal ay ku sheegaan maaun mustacmal ay ku sheegaan marka inay maadaama biyihii la isticmaalayo oo lagu mayranayo oo kuwii lagu mayranayo ay ku soo noqonayaan maaun mustacmal bay ku sheegaan laakiin biyahaasi waa lagu tahaaro qaadan karaa waana biyo aahir ah waana biyo markaasi muahir ah marka xadiidku hadda wuxuu inoo sheegay keyfiyo ka mida keyfiyaadka janaabada looga mayranayo oo in marka la weysaysto dabadeedna markaa biyihii oo dhan yani biyo badan markaa qofku uu jirka o dhan markaa wada gaarsiiyo waxaa kaloo nebiga ka sugna calayhi salaatu wasalaam isagoon weysaysan inuu markaa biyihii jirkiisa o dhan wada gaarsiiyey khalaas isagoo niyooday tahaaratu markaasi xadaث اaصqar iyo akbarkiiba inuu biyahaas uu isgaarsiiyey inuu isaga kor yeelo taana nebigu waa ka sugan tahay calayhi الsalaatu wasalaam haddii qofkii uu jismigoona hadduu biyihii gaarsiiyo walow markaa yuusan weysaysanba laakiin marka hore uu niyooday inuu weysadii iyo mayrashadii labaduba uu markaa biyahaasi ugu talagalay waa ku filanta oo qofkii markaa inuu si gaar hadan dib u weysaysto ooma baahna bishardi qofkaasi waa in weysejab waxa weysada jabiyaa waa inuusan qofkaasi la imaan sida maalan inuu dakarkii taabto ama markaa neef ka timaado haddii markaa weysada aysan ka jabin hadduu niyooday inuu markaa weyso iyo mayrasho labaduba uu biyahaas u isticmaalo biyahaasaa ku filan biyahaas ayaa markaasi ku filan walow gacmihii iyo weysadii la yaqaanay yuusan markaa laba imaane taasaa ku filan marka tani waa suuro ka mid ah suwar kalena markaasi waa inoo soo socdaan oo xadiid kale ayaa markaa inoo sheegi doonaa عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله قالت وضع, وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحانو لغي وندياريي وضوء الجنابة ويسدي جنابته طيب يعني به جنابة ندياريي faakfa'a biyadayhi wuxuu ku soo foorariyey biyihii nebigu calayhi salaatu wasalaam biyamiinihi midigtiisa calaa yasaarihi bidixdu kaga soo foorariy yani bidixdu ku qabsaday midigtu kusoo foorariyey oo ku shubay maratayni laba goor aw alaaa saddex jeer uma kasala wuxuu mayray farjahu farjigiisi uma daraba wuxuu ku dhuftay yadahu gacantiisa bilardi dhulka aw ilxaayati ama gidaarkii maratayn laba goor aw alaaa saddex goor uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wagasala wajha wejigiisibuu mayray iyo wadiraacayhi labadiisa dhudhun uma afaada wuxuu ku shubay calaa rasihi madaxiisa almaa biihi uma gasala jasadahu jismigiisibuu mayray uma tanaxaa uu ka durkayoo waa ka dheeraaday mowdicii uu ku mayranayey faqasala rijlayhi wuxuu mayray labadiisa adin faataytuhu waxaan u keenay bikhirqatin maro ayaan u keenay markaasi ama calal baan u keenay maro yar baan u keenay waa maro yaroo jeexa weeye falam yuridhaa nebigu igama doonin macna igama qaadan muu doonin igamau qaadan fajacala nebigu wuxuu bilaabay sal allahu alay wasalam yanfudu almaaa biyihii inuu iska daadiyo biyadayhi ama biyadihi gacantiisa inuu isaga daadiyo xadiidka waxaa warinaysa maymuuna bint اlxaariث waa zawjaadka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam mid ka mida weeye magaceedu waa maymuuna bint اlxaariث alhilaaliya waxay walaalo yihiin um fadli um اlfadli cabdullahi bn cabaas hooyadii bay walaalo yihiin marka waa khaalatu markaasi khaalatu cabdullahi bn cabaas weeyaan wuxuu nabigu guursaday calayhi الsalaatu wasalaam sanadkii toddobaad oo hijriga ayuu guursaday waxayna ahayd xaaskii ugu dambeeyey oo nebi maxamed uu guursado calayhi الsalaatu wasalaam waxay ahayd maymuuna bint اlxaariث bay ahayd marka caaisha radi allahu canha oo ka mid ah iyadna zawjaadka nebiga ayaa ammaantay oo waxay tihi inaha kaanat min atqaana lilaahi wa awsalina liraxim maymuuna waxay ahayd qofta noogu cabsida badan leh xagga raximka iyo qaraabadana noogu xiriirinta badan ayay ahayd waxay ku dhimatay meesha loo yaqaano sarif ayay ku dhimatay sanadku markuu ahaa kow iyo kontonkii hijriga ayay markaa dhimatay radia allahu canha waxay nebi maxamed ka warinaysaa inay u diyaarisay markaasi weysadii ama biyihii uu nebigu ku mayran lahaa calayhi salaatu wasalaam janaabada kaga mayran lahaa inay u diyaarisay kadib nebigu inuu soo qaaday biyihii oo uu ku shubay midigtiisii bidixdiibuu midigta kaga shubay wuxuu mayray markaasi gacmihii saddex jeer ayuu gacmihii mayray ko kadib wuxuu ku xujiyey xubintii tananta ayuu markaa mayray waa labo gacantiiba wuxuu ku dhuftay gidaarkii oo gacantu wax ku mayray ayuu gidaarka ama dhulka ku dhuftay si hadday wax soo raaceen oo kale ay markaasi ay u zuuliyaan wuu luqluqday wayse caadi wuu histay marka wuu luqluqday wuu sandaarsaday marka waxaa ka horeeya uun gacmihii oo la mayray iyo markaasi ghaslulfarji labadaasaa ka horeeya dabadeed caadigu markaa u weysaystay laakiin adimadii dibbuu u dhigay adimadii ma mayrine dibbuu u dhigay markuu intii kala mayray ayuu biyihii isku shubay nabigu calayhi salaatu wasalaam biyihii ayuu isku shubay biyihii ayuu jirkao dhan wada gaarsiiyey meeshii uu ku mayranayay uu ka fogaaday uu ka durkay kadib markaa wuxuu mayray adimadiisii oo u dhimanaa ayuu dhammaystiray oo mayray waxaan u keenay bay leedahay maymuuna radia allahu canha maro uu markaa iska mariyo biyaha qoyaanka sida tuwaali wax la mida nebigu markaa igama qaadan oo waa igu soo celiyey marka culimada qaar baa ohanaya wuxuu u soo celiyey nebigu wuxuu diidanaa maadaama biyahani ay yihiin kuwo tahaaro uu ku tahaaro qaatay waa raad cibaado waa ahar cibaada marka in laiska zuuliyo maahan raadka cibaadada iskama zuuliyo laakiin taas waxaa ka hor imaanaya qeybta dambe oo ah fajacala yanfudu lmaaa biyadihi nebigu biyihii ayuu markaa isaga daadiyey gacantiisa marka ama mara ha la mariyo ama markaasi waa isku mid in mare la isticmaalo iyo inuu qofku gacantiisa isaga zuuliyo waa isla meeshii wey marka hadalka ay culimada qaar sheegeen oo ah taasuu nebigu diidanaa markaas qeybta dambe ee xadiidka ayaa markaa diideysa bal waxaa dhici karta nebigu inuu u diiday inuu ama najaase wax kamid a ama najaasay wax lamida ku ogaa oo markaa sidaa uu nebigu u diiday ama wasak iyo wax lamida inuu sidaa u diiday ayaa markaa dhici karta marka xadiidkan iyo kii hore farqiga udhexeeya wuxuu yahay kii hore wuxuu tilmaamayeen kayfiyada nebigu u mayrtay kanna kayfiye kale ayuu sheegayaa marka waa laba kayfiyo ma kala foga waxyaalaha isku khilaafsan yihin waxaa ka mid ah yani kii hore nebigu yani xubnahoo dhan wuu mayray yani si dhamaystiran buu u weysaystay baynamaa kan dambe uu adimadii dib u dhigay adimadii uu markaa dib u dhigay marka waa kayfiyaad kala duwan kii loo mayrtaba waa bannaan tahay waana waxaa loo yaqaana alguslu lkaamil baa la yidhaahdaa alguslu lkaamil waa mayrashada dhammayska tiran waxaa jira alguslu lkaamil iyo alghusl اlmujzi mid kaa gudaya mid kaa gudaya ka kaa gudaya waxaa weeye qofku inuu niyoodo oo jirkoo dhan biyihii wada gaarsiiyo oo uu niyoodo rafcu اlxadaث اlakbari wاlaskar intaa haddii laga helo qofkii waa ku filanta laakiin bاtafsiil iyo alqu- al- alghuslu alkaamil waa kayfiyadan xadiisku u sheegay ama kii hore kii loo wey- loo- loo mayrtaba qofkii markaasi waa ku filan tahay waana kaga kor noqonaysaa markaasi eh, janaabadii halkaa inoo joogo wallahu aclam